إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan isku socodka gaadiidka ee magaalooyinka baydhaba iyo muqdisho ayaa hakad galay kadib markii ay go'een buundooyin ku yaala degmada buur hakaba ee gobolka baay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada hargeysa ayaa ka soo horjeestay burburin uu maamulka la baxay somalilan ku hayo goobahooda ganacsi saraakiil ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa safar dhulka ah waxa ay ku tageen deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay wadaan abaabul ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka beesha abgaal ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay mid ka mid ah magaalooyinkii dhowaan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan duuliyaasha diyaaradaha gumaystaha yahuudda ayaa xanuuno nafsi ah ka qaaday xasuuqyada ay ka wadaan marinka kaza intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan kow iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan tafaasiil dheeraad ayaa ka soo baxaysa duqayn maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin soomaaliya duqayntan ayaa ku habsatay goobo muhiim ah oo ka tirsan xalane waxaana inta la xaqiijiyey ku dhimatay laba xubnood oo caddaan ah iyo sidoo kale laba askari oo yugandheys ah halka sidoo kale ay dhaawacyo ka soo gaareen laba xubnood oo caddaan ah kuwaas oo ilaa iyo hadda aan la helin dalalka ay ka soo jeedaan isku socodka gaadiidka magaalooyinka baydhaba iyo muqdisho ayaa hakad galay kadib markii ay go'een buundooyin ku yaala degmada buur hakaba ee gobolka baay faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee baydhabo iyo muqdisho kadib markii ay go-een buundooyin muhiim ah oo ku yaala degmada buurhakaba maamulka degmada buurhakaba ee hoostaga kan la baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in muddo bil ah ay dhisila yihiin buundooyin ku burburay roobabkii dhowaan ka da-ay dalka kuwaas oo ku yaala magaaladaas waxa ay sheegeen inay la-yihiin qarash ay ku dhisaan balse arrintaas ayaa waxaa aqbali waayey dad badan oo waxgarad ah maadaama ay maamulkaasi dadka shacabka ah ee magaalada xoog oga qaada lacago baad ah mid ka mid ah maamulka degmada ayaa sheegay inaysan hayn qarash ay ku dhisaan buundooyinka burburay oo labo ah kuna yaala magaaladaas sida uu hadalkiisa u dhigay buundooyinkii degmada buurhakaba buundooyinkii oo magaalada dhatiyo bartimaha maraayan oo jidkii baydhawo iyo buur baydhawo iyo xamar iskiiraay ya buundooyin ii jidid badana gohan maylarhayso halbil iyo jidideedunka shaqeeyahayna arrika shubahayna gowiteedii oo laamigi boholnagadeen oo lugoy biyowigoy yo arrika shubahayna ayaantun dhisaani mudinii qaadatii owalba hal qof lahayni halbila laamigi gowshe lama kilomitir laharbiyaani amigi maalanga kor surugna qarash una hadda isku biyaana mahayna haani laamigi kusuu biyaani ba sakaraad la'aana hadalkan kasoo yaray maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan ay wadayaasha gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ka shaqeeya gudaha magaalada muqdisho ay ka cabteen burburka ku yimid wadooyinka halbowlaha u ah magaalada kadib markii ay halkaasi ka da-een roobab xoogan iyadoona wadayaasha ay sheegeen in bil weliba laga qaado canshuuro xaddhaaf ah balse aanay jirin cid wax ugu qabata dalka taa cagsigeedana ay canshuuraha lunsadaan saraakiisha gobolka banaadir qaar ka mid ah ganacsatada magaalada hargeysa ayaa kasoo horjeestay burburin oo maamulka la baxay somalilan ku haya goobahooda ganacsi axmed cabdulaahi ayaa faahfaahintan inoo eegaya ganacsatadan oo saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa ay si adag ugu soo horjeesteen burburinta uu maamulka la baxay somalilan uu ku hayo goobahooda ganacsi ee ku yaala magaalada halka loo yaqaano lix iyo labaatanka jun ayay inta badan ku yaalaan meheradaha ganacsi ee uu maamulka ku howlan yahay burburintooda waxa ayna ganacsatadu sheegayaan in sidoo kale la burburiyey hantidooda waana lagu soo guuray un alaabtii waa nalaga jajabiyey dabkii oo ku jiraa nalaga jajabiyey dhibaato badan baa naloo geysay wax nala siiyo horena ma jirto waxaanu ku talagalnay ma jirto kulmay anoona ogeysiilaysiin runtii meherada waa meherad caana oo muddo dheer jirtay haddana ogeysiis wax ogeysiisoo laysiiye ma jirto dadkii xitaa waxaana dadka oo dhan waa qaylinayoo dhahaya dacwado wax ogeysiis laysiiye ma jiro xoog baa la yimaado cagafcagaf baa la geliyey xaggay meesha khatar bay gashay waayo dab baa ku jira dab baa ku jira marka sharcigana meeshana saddex mitir baan u jiraa dariiqii in dadkiio si duur degan oo ku ganacsanaya goobtii oo saaka u soo kollaay hooyoyin fara badan iyo aabbayaal fara badanoo meeshii ganacsi aan u imaaday ayuunbaa cagaf la geliyey xitaa diyaargaroob lama odhan dad fara badan buu laydhku saamayn gaadhay oo anaka ayagun buu laydhku nagu dhici gaadhay oo annakaa meherada kula meeshii laakiin waxaasu dardargelina midna noomay sheegin cagaftii unbay nagu bilaabeen markii dambena maxay ahayd toolay gacanka hadal bay bilaabeen si kastaba ha ahaatee meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa ka jira cadaalad darro baahsan iyadoo ganacsatada halkaasi ku nool ay wajahayaan cadaalad darro saraakiil ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa safara dhulka ah waxa ay ku tageen deegaanada uu ka arrimiya maamulka la baxay somalilan maxamed qaasim ayaa faahfaahintan inoo haya saraakiishan oo iskugu jira kuwa militariga iyo booliska ee dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay safar dhanka lugta ah ku yimaadeen deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ujeeddada safarka saraakiishan xabashida ah ayaanan weli la xaqiijin balse waxa ay xoguhu tilmaamayaan inay u yimaadeen dagaaladii ka dhacay deegaanka dacwaley ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo ay dowladda itoobiya ku xasuuqday dad shacab ah inta aysan saraakiisha xabashida ah soo gelin dhulkaas waxaa magaalada wajale sii tagay saraakiil ka tirsan maamulka la baxay somalilan waxaana xubnaha xabashida qaabilay ka mid ah guddoomiyaha gabiley iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka magaaladaas safarka xagga dhulka ah ee ay ku yimaadeen saraakiisha xabashida itoobiya ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo wararka la helayo ay tibaaxayaan in hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan ciro oo safar ku tagayo dalka jabuuti dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay dhibaatooyin ba-an ku haysaa bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda iyadoona u samaysatay maleeshiyaad ay ku xasuuqdo dadkaas halka xiliyada qaarna ayba si toos ah xasuuqa u geystaan ciidankeeda
mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay wadaan abaabul ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo eegaya maxamed aamiin oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan hanaanka uu wax ku wado xasan sheekh ayaa sheegay in ay wadaan abaabul ay kaga soo horjeedaan mashruuca uu la yimid madaxweynaha dowladda federaalk ee uu ugu yeeray doorasho qofiicod ah waxa uu sheegay in safarada saciid dani iyo axmed madoobe ay qayb ka yihiin abaabulkan siyaasiyiintu isku aruursanayaan sidoo kale waxa uu sheegay in xasan sheekh uu samaystay xisbi isaga uu dana gaar ah ka leeyahay islamarkaana uu doonaya in ummadda soomaaliyeed ku dhaco hantidooda
madaxweynaha waa tuu xisbi weyn ku dhawaaqday bacdamaa xisbi weyn uu ku dhawaaqday oo maamul goboleedyadii saddex ka mid ah iyo khaatumo uu ku doo soo darsaday intii kalena uu ka tagay haddii hadda madaxweynihii asoon cidna la tashanin ee keligiis wax samaystay ee aan xanaanka oo xisbiyada aan lagu heshiinin oo guddigii doorashada aan heshiis lagu ahayn hadde mucaaradkii way kaceen ilaan doorasho waxay ka dhici kartaa meel nabad jirto meel dagaal ka jiroo laisku haysta mar naba doorasho kama dhici karto oo isdila imaanaya abaabulaa lagu jiraa siciidane safaradiisa dibadda iyo axmed madoobe safaradiisa dibadda waxay ka mid tahay inay dawladaha deriska nala ah iyo dawladaha aan saaxiib kala nahay oo soomaaliya ganacsiga la wadaago inay xiriiro ka soo xirtaan oo madax bannaani ah oo dowladda federaalka shaqa aan ku lahayn siyaasadooda ku xihan tahay xiriirka caalamiga ah waaye waxaa sii xoogaystay mucaaradka xisbiga uu dhisay xasan sheekh iyagoona mas-uuliyiinta mucaaradsan xasan sheekh ay sheegeen in ay dagaal la gali doonaan haddii uu joojin waayo kala sooca uu wado wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka beesha abgaal ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay mid ka mid ah magaalooyinkii dhowaan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdalla mukhtaar ayaa inoo eegaya faahfaahintan kulankan oo ka dhacay deegaanka miirtaqwo oo ka mid ah deegaanadii dhowaan laga xoreeyey askarta dowladda federaalka ayaa waxa uu dhex maray odayaasha dhaqanka beelweynta abgaal iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa walaayada shabeellaha dhexe oo ugu horreeyo sheekh yuusuf sheekh ciise kobo ku tukade ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka isagoona sheegay in kulankan lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah beesha abgaalna ay si weyn u soo dhoweeyeen qodobadii uu daarnaa kulanka fadhigan iyo fadhiyadii ka horreeyey ee dowlaadkii ka horreeyey iyo kulamadii gaargaarka ahaa iyo midkan khitaamka ee weyne maanta dhacaya ee deegaankaas la tilmaamay ka dhacaya oo intaasoo deegaan ay isugu imaadeen waxaa nooga muuqanaya iyodidiilo weyn oo islaamka wax weyn oo maslaxada uga muuqanayso dadkii oo taageero muujinaya islaamkii inay taageerayaan cadowgooda iska dhicinayaan waxaanu isla garannay ragga nuqabada ah ee odayaasha waxgaradka ah cuqaashaahu ee dalku inuu gumaysi ku jiro aan isla fahamnay dhammaantood waxaan isla qaadanay qaabkii looga xorayn lahaa cadowgaas in dhib jiro oo cadowna haysto waa wada garannay sidaynu isaga qaadi lahayna waa isla fahamnay waana cid walba oo iyadu u istaagtay diintaas ilaahay inay u nusrayso oo aysan cid ku halaynin intaanoo ummada iyo intay maamulaani ka dambaysa hadday qaataan go'aanadaas waxaa nooga muuqanaya in cadowga ilaahay uu jebi doono waxaa sidoo kale kulanka ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha beesha abgaal oo tiro ahaan gaarayay ilaa boqol iyo lix oday kuwaasoo sheegay inay soo dhoweynayaan kulankan waxaan marka dadkan aan ugu baaqaynaa oo aan leenahay amniga iyo istiqraarka ay haystaan waxay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka inay dadkan ay gacanta ay ku qabsadaan dadka nuqabadooda oo odayaasha intaan dadka halka laysugu keeno boqolkii lixda qof ka kooban waa hogaankii bulshada muslimiinta ee beelweynta afgaal dadkan waxaan kula sii dardaarmaa marka dadka ay u tegi doonaan wanaagga ay halkan kala kulmeen iyo diinta ay inta ka xambaareen inay dadka gaarsiiyaanna waa kula dardaarmaya insha allahu tacaala marka diintan waa diin samaawiya waa diin aan la kala lahaynin waa qof walba waajib saaran walaxaan annagu aan nagala leeyahay noolama sheego hayo gebagabada kulanka ayaa waxaa ka hadlay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise isagoona ka warbixiyey kulankan iyo waxa uu daarnaa geesta kalena fariin u diray askarta uu hoggaanka u hayo xasan sheekh farintaasu waa caddahay sideedaba wallaahu qaalibun calaa amrihi walaakina akar annaasi laa yaclamuun akarka aan ogeyn ilaahay aqaaninuu ka mid yahay gurguurte in ilaahay qaalib yahay oon laga adkaa karin in allaha casiizun xakiim ilaahay lagama adkaado annaguna ciidan ilaahaan nahay xoogaan leennahay iyo xiiladaan leennahay iyo raganimo aan leennahay annagu kuma saarinin waxaan leeyahay dadkan inaan dilno ka adkaano waxaan ka jecelnaha inay noo yimaadiin waxaana u baaqaynaa odayaasha iyo annagu soo wada baaqmeen waxaan ugu baaqaynaa inaad noo timaadiin caafiyaad tihiin haddaad askar caaliya tihiin haddaad macausliy tihiin wax laydin haysta mala ilaahay baad u gefteen annaga nooma gefin midda kale qofka idinka adkaatay annaga maaha haddii aad kasan taagaysiin saa laydinkaga adkaa karaa yacni balqiisa waxay tidhi rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaan waxaan guusha u rabno waa kitaabkiisa maaha guul shakhsiya waxaa marar badan sidan oo kale walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga dhacay kulamo looga tashanayay aayaha ummadda iyo jihaadka ka socda bariga afrika ugu dambayntiina duulayaasha diyaaradaha gumaystaha yahuudda ayaa xanuuno nafsi ah ka qaaday xasuuqyada ay ka wadaan marinka kaza aaluun difiid oo ah falanqeeyo arrimaha difaaca ee kanaalka saddex iyo tobanaad ee yahuudda ayaa shaaca ka qaaday walwalkiisa sii kordhaya iyo xasiloona darrada ka dhex jirta ciidamada cirka ee yahuudda taas oo ka dhalatay ka qayb qaadashada duqaymaha cirka ah ee marinka kaza waxa ay duulayaashu bilaabeen inay su-aal iska weydiiyaan faa'iidada laga gaaray duqaymahaasi iyo qiil u helidda gumaadka ka dhanka ah reer kaza waxaa qalqal iyo deganaan la-aan xooggana laga dareemayaa ciidamada cirka ah ee kayaanka yahuudda kuwaas oo garowsaday inadu qiimaha ay ka wadaan marinka khazah ay ku xasuuqayaan boqolaal shacab maras ah oo u badan haween iyo carruur sida uu sheegay mowqica the times of israel falanqeeyahan arrimaha difaaca ee kanaalka saddex iyo tobanaad ee yahuudda ayaa tibaaxay in ciidamada cirka ee gumaystaha yahuudda ay hadda isweydinayaan haddii weeraradani ay ahaan lahaayeen kuwo marmarsiyo leh ama u adeegaya ujeeddooyin dhab ah arrintan ayaana imanaysa iyadoo ra-iisul wasaarihii hore ee kayaanka yahuudda uu sheegay in waxa kayaankooda hadda ka wada qazi ay yihiin dembiyo dagaal kuwaas oo uu sheegay in lagu dilay kumanaan qof oo rayid ah oo aan waxba galabsan isagoo dhanka kala qiray in marinka khazah ay ku waayeen askar badan oo yahuud ah warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idalyahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo madal ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu